bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfayla ka dhawaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada ka dhega doontan dhegeystayaal weyba ku mid aha golo wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo kumisho caadigaha ay ku weeldhadeen magaalada baydhabo lam osbow oo laka dari doorashada koonfur galbeed soomaaliya dadka barakacayaalka kanool kaamamka ka yaala magaalada baydhabo may ku aaminsiinin doorashada koonfur galbeed warbixin yasigu kahayna oo ku mid ah xildhibaanada koonfur galbeed oo ku codsadaya quusimaga madawenaga koonfur galbeed soomaali antuu sahanaga guddigii doorashada ee hore isac zilenga ciidamada biliiska beledweyne oo howlgalo ka sameeyeen qaybo ku mid ee beledweyne koowo xubaysan oo kurii dhalinyare ka dilay muqdisho dowladda soomaaliya oo mahadnagdee dadaaladii safiirka turkiga ee hilshay dhammaadee aqbaraadka banaanka dhagunsidayaal wiban kawin wasiirkii britanka qaabilsanaayay kubahowka midooda yurub oo is azeria
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiinamo dhagoonsidayaal khamiisa u jamaanaha galahayta taarigdanaya ka eedanta tum ishanta bilo tum i koowaad nofembar sanadka lamada kun tum isiyeedka ka dhawaada warkii oofisanga golo wasiirada koonfur galbeed soomaaliya weybayoge ka magaalada baydhabo ku weeldhadeena kulanshoo caadiga haya faahfaahinta warkan way banin haye mukhtaar sheekh aadan dalmara golaha wasiirada koonfur galbeed oo geeka kulunkiiyo khamiisligahay in iska kooyeen mayba di wasaaradood oo ku mid ee hawareejeena dukumentiyiyo ka qorayiin hantida wasaarado oyo haayaan taasoo hayti madal usihiri si hayaga xilka madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana a guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed markii usisha kaasa dhammaadi kuweed maybaa warbaahinta un waramay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka ugaasa xasan maxamed cabdi waadkii horeba lagu madal sanaa xusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu amray waxaa laisla soo qaaday in wasaaradihii toddobaadkii hore uu ku amray disimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya madax cabdiqaadir shariif sheekhuna maye inay soo gudbiyaan guud ahaanba hantida diiwaangelinta hantida dowladda koonfur galbeed soomaaliya in ay kala hayeen wasaaradaha kala duwan si loo hubiyo siaysan u dhacin waxdabamarin dhinaca hantida dowladda iyo takrifal dhinaca awoodda ah sida la ogyahayba xiliyadan kala guurka waxaa laga yaaba dadka soomaaliya dowladnimadoodu weliba ay dhiban tahay uma bisla in wax dabamarin iyo atifal hanti dadweyne ee badan ay dhacdo madaxweynuhu isagoo taa ka duulaya toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu amar ku bixiyey wasaaraduhu inay soo gudbiyaan hantida ay gacanta ku hayaan ayagoo dokumenti ah si mustaqbalkana madaxweynaha iman doono ugu wareejiyo iyadoo taa laga duulayana maanta waxaa si rasmi ah u soo gudbiyey wasaarado dhowra oo dokumentigii iyo hantidii dowladda ay hayeen qoraal ahaanna u soo gudbiyey afkana ka sheegay intii u qabsoomay iyo waxyaabaha ay filanayaan in markay barinto xilka wareejinayaan lagula xisaabtami karo haddaan mid mid u dul istaagno maanta ilaa lix wasaaradood baa si toosa u soo gudbisay dokumentigooda qoraalkooda si guudna u sheegay hantida ay wasaaraduhu hayaan kuna soo gudbiyey dhismaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wasaaradahaas waxaa ka mid ahaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed wasaaradda batroolka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dhowr iyo labaatan wasaaradoodna laga codsaday laguna amray inay si deg dega u soo gudbiyaan hantida dowladda ee wasaaradahoodu ay hayaan iyo shaqaalahoodaba guud ahaanba waxaana raje tumci toddobada nofembar ee balan yeelan madal sanayntii magaalada baydhabo iyo kudhiida doorashada koonfur galbeed soomaaliya balse lama usbu iyo la sheegahay intireedlanka kadariya faahfaahin kooban oo arrintaas ku saabsan way banin haye xasan cali nadaara iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed ay ahayd mid mid ay u dhegataagayeen guud ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan xilliga ay qubsoomayso doorashada madaxtinimo ee koonfur galbeed oo la filayay in toddobiyo tobanka bishan ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba'ay ayaa waxaa maanta kulan deg deg ah magaalada baydhabo ku yeeshay guddiga joogtada ah ee baarlamaanka koonfur galbeed waxa ayna sheegeen in doorashada wakhtigii looga talagelay oo ahayd toddobiyo tobanka nofembar aynan ku dhici karin waxaana ay xaqiijiyeen in qabsoomidda doorashada koonfur galbeed lagu daray muddo laba cisboo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur maxamed macalin oo la hadlay warfidiyeenka ayaa ka warbixiyey muddadan labada cisbuuca lagu kordhiyey xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha koonfur galbeed iyo waxyaabihii kale ay ugu hadleen kulankan liinca yimi doorashada koonfur galbeed inay dhiibe toddoba iyo tobanka nofembar cillado farsamo aageed oo jiro oo lan walba hadda isku ogsoon doorashadii xilligiisa ka dhiiwan koloonka baarlamaanka ma haaye ajandaha kujarey oo koowaad haayay baarlamaankii oo shiro fadi kuma i toddobada nofembar inay dhiibi doorasho madaxweyne dhii waayki inay laka sameeyo extension muddadii la qobadi oo doorasho dib shaaci go-aanka falandheynku bacda oo laisla gorfeeyey markii laisla gorfeeyey may go-aan laka deelay xildhibaanada guddiga joogtada oo ku koobanaayeen labaatan xubnood labaatankii xumood markii dood dheer ka bacda may laisla go-aamiyey inay waktigii oo laisla ka waktigii dhiinkashir gari in dhii korno doorashada inay muddo lama cusbo gudaantiye doorasho la kajara taas oo kale may kale ajandaha ka jaray inay guddigii hore la laabay oo guddi cusub dhisheenaw bille maalinta sabtiga eta oo ka beegan todoba iyo tobanka nofembar guddigaas cusub oo barmaanka la horsheeno oo la marsiiyo barseeskii hor dhaan hamareen kii hore guddigii hore dhaan hamareen iyoona mareen si kastaba muddadan lagu kordhiyey qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee koonfur galbeed soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo baxiyeen hadal hayn ah in doorashadu aanan ku dhici karin wakhtigii loogu talagalay oo ahayd toddobiiyo tobanka bishan novembar dhinaga kalena dadka barakacayaalka ka nool magaalada baydhabo may ku aaminsan yihiin doorashada kaamka alatuug waa kaam ay ku jiraan ku dhowaad afar boqol qoysa wuxuuna baydhabo kaga yaalaa dhinac bari afar sano ayaa deegaan u ahaa qoysaskan dadka ku sugan waxay ku noolaayeen lacago la siiyo bil iyo kaar lacag loogu soo shibo waxayna ka qaadan jireen hay-adaha sefde jildaran iyo d r c hadda way ka go-day lacagahaasi waxayna soo food saartay xaalad nololeed sida uu inoo sheegay horjoogaha kaamkan oo lagu magacaabo macalin xuseena marka barakacayaasha aragtay dad eedan liidoodu jirin inaka jaraan dad aragtay baahan aragtay jaraan dad ma aragne bac iyo golol walwalban baahan haka jara dhabaata aragtay saacadan haddaanu roogna eed tahamaan liidida alxamdulilah nicmada ilaahay ninshaani lankoona ka dhaboodee lankoona ka dheebsadee lankii guron qabnee macna hooyan qabna elintis aragtay dhabacda ka dhiyaasa dhabaa qaba alxamdulilah ilaahay nicmadiisu badaana roobka laakiin aragtay bac iyo mayan baahanaaha aa alxamdulilah walaa jara laakiinna dhaafeen walla dhaafeen hunguri waltaba makanoola aree walahana mari laakiinna dhaafeen baa kumid tahay aragtay beesihana marti mayba beesaas dhiibtay seebilgareen beesina siyaasi noo dhammaati d r c kaarara aragtay kaaruuji anin suubidi yoona noo dhammaadan balonga ka ekaayan aragtay eed yahanka moodni laakiin saacadun haddun rugno eed andaru faysagna beesaas way baa qaadaanay halsana kan d r c halsani qaadaani kan kalena aragtay saddex bilood lama bilood afar bilood ya ninka badanaayt yan shishal qaadaani baahadan madoboolana marba qiibtoon noo goraay markii ninka badanaayt bogolan nin gori aragtay noo dhammaaden kaarka aragtay hadda noo dhammaaday us aragtay halsanna yaanin dareeri alxamdulilah waaba ka dhaganaynay aragtay una gaali gaaslama nin foofane walaa un unta ka deganaynay una ka noolayniyoo ahaayan owlaada ka radbasadaani walaa yaroo buushita una ka dhisaniyo kumadhe owlaada iskoolka ku dhiibaani eed iyo eeda walinka taraayan eed iyo eed noogahojo eeda aragtay unkahungna guliba nina hanin nagoolna hanin kordhiyo eed yan badaan faadamo aamin cusmaan iyo faadamo maxamed mursal waxay muddo afar sano ku noolaayeen kaamkan waxaan wax ka weydiiyey markii lacagta la siin jiray waxyaabihi ay ka faa'iideen iyo hadda oo ka go'day noloshooda siday tahay alxamdulilah ashukrilah inta anu koyne wal dhabaata egin malakuluna iska markaas anu koyane waaba wal injaraan bana galaasi markii damban ilaahay garanganin fidi faa'id may ku faa'iidaana way bohalaane bakaar maha furdaana hoolana mamaalaan unuge aanadii galaasi aanadii oneti adadii quracadii ashidio kahaysane adin walaa noogu guhen unahanaahaynoba male ilaahay roosadna lagu sugahay isku digana isku roogna beesida yaalba iskoolkiinka jara yaalba dugsikiinka jara dugsi baa la koofaday iskool baa la koofaday cunto baa la koofaday waabkaasi guriga idaanoba kamaaraysadaan ها آه، لما من شقيه إلهي ولي نسيل إسقام هاي ها أنا قلت ما شقيه ودلي روجا هذا مسكي أنا ما إلا رئيس ولي إلهي نقر مواي هاي أنا لا قيس ما إلا رئيس هذا إسكو دكان لا ولا أنا هذا وينو أنا هاي سنونا ملها إسكو روجن لا dhinaca kale intii aan ku sugnaa kaamkan waxay ii suurtowday inaan wax ka ogaado dadka barakacayaasha sida ay u arkaan doora- doorashada ka bilaaban doonta baydhaba iyo waxay ka aaminsan yihiin maadaama waajibaadkeena shaqo inaysan ahayn keliya inaan xog ka qaadno kuwa magaalada doorashada safayleen dheegni aragtay dadka aragtay macnaha reer baadiyen badan yihiin aragtay dad hanuun oo siyaasa ka lug leh ma eh hanuunba ma gorodaan laakiin ida dhigtun ku dheegu hayna laan hadda musharaxa oo aragtay ku dareermanin kooyna aragtay laakiin dhigaawal ku dheegu hayna doorashadaas horta may ku aaminsanaahay lankii ilaahay tuusiyey muslum ahoo aragtay diinta islaamka aragtay dadka maamulaayo aragtay dalkiyonay dadka duunyada aragtay danyartan roong ini ilaahay walkuwaalo saasa ku aaminsana doorasho maba ku warqabo balaanka magiisa la socdo waa laku aaminsanaaday ogta maba la socdo maba la dareero doorashadii la sheego dhiigahay dhigta ku dhiigahay haa kasee kasee idaado dhegeysta eeda dhegeysta marka doorashadaas un may baa ku arafadeehay ilaan ilaahay hamaan hay ugu ogolo diintina ogolo dalkan ogolo dadkan oo daryeelo ilaahay ninku weel lagmawaadim aho wadankan dhaladin alla ninku weel inkastoo dadka barakacayaasha ay yihiin kuwo cabasho badan ka muujiya xaaladaha nololeed ee ay ku nool yihiin ayaa haddana aysan jirin wax gurmad iyo deeqo isugu jira oo la gaadhsiiyo ko ku mid ah xildhibaanada koonfur galbeedyo weyba uu sokoco siday guddoomiga baarlamaanka antiusariye taagnagii guddigii doorashada ee sacdire faahfaahinta warkan way banninghaaye jakarta maxamed aadan oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya maybaa ku hadlaya doorashooyinka iyo weliba saabtalan iswaasiye guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanka ayaa sidaas oo kale maybaa sheegaya antiya aramooga sayd on lankufadhi oo lankubaahanye kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya antiyuusaha qabanqaabi isla markaasina guddiga usa ha magacaawa si markaasay doorashooyinka iyoon qabsoomana guddigii dhamaystirnae hadda shanaga maydhabe labaadigta labaxun noodahaye labaadta horood tuma ishan qof isaa jiri guddiga maanta jiidan saasakati shanaga qaba marka baarlamaanteedi maydis hogaamiye major iyo iyo maydis hogaamiye major is hogaamiye baarlamaankii tuma ishan qof isaa jiri guddigii tuma ila leeyahay tuma ila nadaaf iyagoo lakadarad masuudow oo tameenka soo dawaana hadiiba abdulan iska qaadi yow kabad tuma ishan isadiida aqlabiyadu meela kadiyaan guddoonka baarlamaanka may ka codsaana hadani guddigii usoo sigiis iyo xasan laga shaqeeyaan halo halmaandeedu in guddi cusuban usu magacaaw iyo ma haaneen dhamaystire majaro korta dalkeed dhii guddigaas valid ma hadda haddii hataa maxnagadaada valid mamahanka naqdaane tuma iyo shana isazili tuma shan qof isazili yaa guddigii dhan saasa ka dhii mashaqeeyo koro ama tuma labaatan toddoba hasan laga koro amba haano usubale magacaaw koro lankii fabaa guddigaas ka daro koro waa usubale magacaaw koro marka waaltashi iyo waalektir waa la magacaabo doona ciidamada biliiska beledweyneyo weyba ayuu howlgallo ka sameeyeen qaybo ku mid ee magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweyne haniinku dare howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ayaa yimid kadib markii xaafadda howlwadaaga magaalada beledweyne lagu dilay nabadoon cismaan yuusuf ciile oo ka mid ahaa nabadoonnada gobolka hiiraan dilka nabadoonka ayaa waxaa geystay kooxo ku hubaysan bastoolado kuwa oo goobta ka baxsaday dilka kadib sida ay warbaahinta u sheegeen dad ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo ay sameynayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom si loo xaqiijiyo amniga guud ee gobolka hiiraan ilaa iyo haatan ma jirto cid ka hadashay dilkan ka dhacay magaalada beledweyne oo ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ee degmada beledweyne dowladda soomaaliya weyba ayaan mahadnaqday dadaaladii safiirkii turkiga ee heshay dhammaadiya waa kumar kaleed jakarta oo faahfaahinta warkaninghaya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane cabdiqaadir axmed khayre cabdi iyo mayba uusa ka qaabilay xafiisya iyo safiirka turkiga soomaali mudane ol gana beker munaasabada laakasaguutiya ayaa ka hor iyo mayba usa dalka lanku ama bihawe ku gadaal markii mudaxileedii shaqa usa danjiraha soomaaliya usa hadhamaadee wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ayaa sheegay inti ee danjira olgan beker usahay saaxiiba fayla oo taageerada xiriirka diblomaasiyadeed ee wejiyada shal duwan kale andhexeeya muqdisho iyo ankara beker safiirka mudaxileedii shaqa dhammaaday iyo mayba usa tixigelin weyn usa kelaya soomaalida nabadega dowladda iyo weliba shacabka muddadii afartan sana haytee ay usa ku howlgalaya safiirka turkiga mudahileedii sheekh dhamaade ayaa mayba usa eedan kama hadlagay dowladda federaalk soomaaliya ee usoo arabkana ka adkaye xiriirka lamada dal ee walaalaha hore usa intas qaada lahaye ama si sugan iyo ankujarta danta lamada dala
meelo warkaas ku dhugunsada aytan dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wasiirka britain qaabilsan ay kubahowka midooda yurub iyo isku casiri way ban sheegaya anti usa oo faylata anti usa taageero korna heliiskan kubahowka britain ee midooda yurub is-casilaada wasiirka iyo koyti kureen marki teresme iyo ka dhawaaqday intii heli taageerada golo wasiirada ee heliiskan kureed shan saacadood ayuu shirkala jartay tirada wasiire ee iyo la fahansanyay antiyoo sheegaan hadalla ku dhan eerintaga hogaamiga xisbiga shaqaalo ee dalkaasa jemey imaamul sheeg ka dhaliili intiu ku gaabiyan dardargelyowka qorsho oo usu sheegay intii ee dadka reer britain ay sheegay intiiu ahamiyad gaara sii doonaan qorshaganga wayba la fahansiiya anti taresmey iyo sidaynan ibaahanayna walankuuqoobadaana qorshoogan waybana sheegow mudana inti ra-iisul wasaarigii iyo ku horeye ee xafiiska baneeyey master cameron intiuusa xilkaa dartiiska banaaye sidii uusa xafiiska ka baneeyey kubahowka britain midowda yuruba warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sununkan inkege balaal iyo farsamaya iyo warka hamiinamaan ashur ismaaciil axmeden isina dareersigaasi nabadgelyo